haweenka ku nool deegaanka kunyibarow ee wilaayada islaamiga hirshabeellada hoose ayaa hadjido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furma hore ku jira habeenka ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey alaabo fara badan sida buskud timir caagadaha daharan dhar iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta munaasabadda hadiyadaha ay ku bixinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culmaa udiin iyo odayaal dhaqan kuwaasi oo bogaadiyey sida ay isku xilqaameen haweenka dhigta madaarista iyo maraakiista islaamiga ah ee deegaanka kunyibarow ugu horeyn waxaa mudasha hadiyadda lagu wareejinayay ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sida suldaan maxamed mayow suldaan maxamed cabdiqaadir iyo suldaan aadan tifow iyagoona si isku mid ah u bogaadiyey habeenka hadiyadaha ay ku wareejinayeen mujaahidiinta waxayna gabdhaha muslimaadka ay kula dardaarmeen in ay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee dagaalka adag kula jira shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka waxaa waaye farxad badan aan la soo koobi karin ayaan macnaha maanta khuluubteena ku beerteen haddii aad tihiin gabdhaheenna gabdhaha maraakiista reer kunya barow maanta maxay ahayd kow idin ma ahan labana idin ma ahan intaasoo jeer ayaa wax bixiseen hadday geela geel tahay hadday lacag kaash tahay hadday qoryo tahay haddii maanta maxay ahayd waxaan horteena ka muuqdo oo deeqdan tirada badan ilaahay baa wax badan ku mahadsan mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan gabdhaha muslimaadka oo isxilqaamay oo hantidan faraha badan oo aada iyo aad aan ugu faraxnay horteena soo dhoobay oo walaalahood mujaahidiinta gurab istaagaya jihaadka uga qayb qaadanaya maadaama asaas samaynaysaan waxa weeye aada iyo aad baan idiin boogaadinaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro alxamdu lilaah ilaah ayaa ku mahadsan insha allahu tacaala walaalayaal sidaas hadda muuqata runtii intaas aada bixideen maanta gaalada waa culays weyn oo ku yimid ay u tahay maxaa yeelay wiilkiinina waa maqan yahay zawjkiininaa maqan walaalkiinaa maqan raashin aadna ka dabageyseen runtii waa wa wax gaal dhibaya waay annagana sideenaba wax allaale wixii gaal dhibaya inaan samaynaaba waajib nagu ah kheyr allah isiiyo sida aada hadda u wadaan horeyna waa u wadeenoo warkiina mar kastaba iclaamka laga maqli jiray gabdhihii maraakista kunya barow wax badan oo badan oo wanaagga ayaad qabateen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiina ha idin siiyo qaar ka mid ah habeenka agabka wareejiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay ku wareejiyeen mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim anuu magacay ah umu aasiyo ooan ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo deegaanka kuwinbaro hadiyad aan ugu talgalnay rabaad wiilasha ku jiraan maanta meesha ku wareejinayna waxaa ka mid ah hadiyada aan wareejinayno soddon iyo sideed loor iyo bar iyo baskud oo duban ah iyo toban iyo lix kartoon oo timir ah laba boqol iyo afartan iyo toddoba caayado ah iyo konton go ah labaatan iyo afar xaba buumooyin iyo labaatan iyo afar xaba camaamado ah labaatan iyo afar xab filaanada ah labaatan iyo afar xaba oo ctaro ah iyo saddex xarig oo murtadiinta lagu soo xirxiro oo ka mid ah hasan gurguurt lagu soo xirxiro ayaan ugu wareejinay walaalo mujaahidiinta aan garabkood aan la taagana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa umu cabduraxmaan nusayba binta kacab almaazaniya maxaa ka jira xalfalad eed iyo eed wanaagsanta ka jira wareejin oo mujaahidiinta ka garab joogsadayn walaay wareejiyayn maya caag iyo buskud iyo timir go' finaanad buum garan aagtooge oo hadakii gagaalaalaki xiriira walaaloogaa mujaahidiinta safka hore jooga intay ka garab joogsan faday naf i maalka biin hamiin i maalin garab joogin insha allah ilaa gaalo wadankan ku horoobay gabdhaha muslimaadka may baag jeediyaaye inti laka tartan diinta ilaahay falya tanaafasil mutanaafisuuna dhay ilaahay inti laka tartan diinta walku wanaagsan mal inti ka tartan fadayn diinta sidoo kale haweenka ayaa shucuurkooda ku cabiray buraanbur ay kaga soo horjeedaan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka waxayna dhaheen sida tan ragad ku feesiada noqdo kaalmahaasi galay cadawga kukadeeday koonkii walba ay galaan allow koruqaad karaamay kurbada ka saar haddaadba garaabtay aad mooday biran jabeen garaabtana mooda geedaan la gooy kareen wataa galcadooban gebiilkiiniyo bargo'an gawaaridiiniina waataa la soo galbiyey kii carariyo ninkii gaalu gaali lahay wargaala way gubatayoo waa la gubahayaa ninkiisa diinta diida sharciga la marinayaa allaha guulaya meeshay ku culusi ma ahan markii ugu horreysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka kuunyibaro ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ay hadiyado kala duwan ku wareejiyaan mujaahidiinta dagaalka adag kula jira shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo kuwa caratuurka u ah